markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa la diyaaray jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi diini ayaa toddobaadkan sheegay inuu doonayo inuu isku soo dhoweeyo dowladda federaalga ee soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo si weyn u kala didsan waxaana saciid cabdulaahi diini oo hadalkaasi sheegay kadib markii uu dib ugu laabtay puntland markaasoo hore uga soo qaybgelay caleemasaarka axmed maxamed islaam axmed madoobe oo dowladda soomaaliyana doorashadiisa ay ku tilmaamtay mid aan sharci ahayn khilaafka dowladda federaalka iyo jubbaland u dhexeeyana waxaan rajaynayaa inay puntlandna diyaar u tahay inay kaalinta kaga aadan ka qaadato intii hadda wax socdeenna qayb weyn baan ku lahayn isku soo dhowayntooda haddeertaanna waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono adiyaga iyo dowladda federaalka ama xubnaha kaleeto ee weli diida nidaamka doorasha meesha ka dhacay oo runtii aan wax badan oo la tilmaami kara aysan jirin laba qof ayaa hadda runtii saluug muujiyey iyagana ma ahayn miisaan hadda ee bulshada ka muuqday laakiin waa haddii qof kasta oo maqan in la raadiyo sida dawga uu yahay waan rajaynaynaa khilaafyadaasna inay si hufan oo deggan inay ku dhammaadaan annagana waxaan rajaynaynaa maadaama federaalkaas aan saldhig u nahay inaan ilaalino nidaamka dawliga ah iyo dowladnimada ku dhaqankeeda iyo dowladnimada taabagelinteeda iyo sharciga iyo kala dambaynta inaan gacmaha iswada qabsanno arrintaas ku dadaalno kaasi waxa uu madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini oo ka hadlay magaalada boosaaso toddobaadkan maxkamadda garsoorka caalamiga i c j ayaa toddobaadkan shaaca ka qaaday in mar kale dib loo dhigay dhegeysiga dacwadda muranka badda ee u dhexeeyey soomaaliya iyo kenya dhegeysigan ayaa markii hore la qorsheeyey inuu dhaco afarta bisha nofembar ee soo socota si kastaba haatee maxkamadda ayaa dib u dhigtay dhegeysiga ilaa iyo bisha juun laba kun iyo labaatanka markaas oo la dhegeysan doono kiisaska labada dhinac ee siddeedda ilaa iyo labayo tobanka bisha juun waxayna noqonaysaa markii labaad oo maxkamaddu ay dib u dhigto dhegeysiga dacwadda badda soomaaliya iyo kenya kadib markii kenya ay sidaasi dalbatay magaalada washington waxaa toddobaadkan ka socda shirar kala gedisan oo hay-adaha lacagta adduunka i m f iyo bangiga adduunka ay ku casuumeen madax ka socotay dalal badan oo dunida ka kala yimid shirkaas dalalka lagu casuumay waxaa ka mid a soomaaliya waxaa wafdi uu horkacayo ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ku sugan magaalada washington oo shirarkaasi ay kaga qayb galayaan dhawaantan waxaa isqabsi uu ka tagnaa guddiga doorashooyinka somalilan iyadoo guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan uu sheegay in cidda keliya ee sharci ahaan awood u leh inay kala shaandhayso xubnaha guddiga doorashooyinka cusub ay tahay golaha wakiilada hadalka guddoomiyaha ayaa kusoo begmay iyadoo madaxweynaha somalilan uu ka hadlay isla arrimahan toddobaadkan labada xisbiya mucaaridka way fikiraan waxay keeneen labadii xubnood ee sharcigu iyageedi soo jeediya kumaan faragelin ra'yigoodii waayo cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib u kujaagaraysa siday ahayd baan u qaada guurtuuna way ii keentay labadii ayagu door badan inay hawshaa ka soo baxayaan iyana kuma fargelin xeerkaa ah in dee las ixtiraamo awoodda joogsinta dembeli anu talaan leehay haddaan xitaa wax aqoonsan waxaan kula idhahdo xisbiga malaha arrintaa sharcigaasaa ku gafoo baarlamaanka way kuga qabsan doonaane halkaa ka sax midna ma odhan labada hayad baan u ixtiraamaya anna intii sharcigu ii soo fur baan soo furay waan isku daray maxkamad baa la geenaya dadkaa maxkamaddu waa baarlamaanka baarlamaankaa la leeyahay sharcigii aad dhigteen ee aad ansixiseen dadkaa la soo naqeeyey ee madaxweynuhu soo gudbiyey qaabkiisa ku soo daray sharcigii mawaafaqsayey shirgudoonka baarlamaanka oo quriya arrintaa ma aha awoodda ah waxa leh goloweynaha baarlamaanka way faaqidi way ka doodi guddi bay u saari marka dambe cod bay u qaadayaan wixii ay soo celiyaan haddii aniga lagu soo celiyo kuwii aan magacaabay iyo haddii xisbi lagu soo celiyo ceeb ma ahae ku kalun baa la keeni waa la sixi waayo sharciga saawda hadday si waadaayaanna waa awooddoodii xisbigu wuxuu arigu inuu dib imaagay madaxweyne intuusaa yeelay intuusaa yeelay ma yeelaan waxba sharci baa raacay iminkana awood gacanteeda kuma jirta aniga iguma calaman karaan baarlamaankay u taalla weliba goloweynaha dhanka u taalla waxa la wuxuu qolu soo saaro aan waa ku qanacsanahay waan aqbalaya biixtiraam hadday soo celiyaan waan bad hadday sii daayaan fiima axsan kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlayay arrin khilaaf abuurtay oo ku aadnaa guddiga doorashooyinka somalilan howlgal ay ciidanka dowladda soomaaliya ka sameeyeen gobolka gado ayay ku sheegeen in kooxda al-shabaab kaga soo furteen ilaa iyo saddex boqoloo neef oo ari ah xoolahan ayay maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab si xoog ah uga qaateen dadka deegaanka iyagoo u sheegay in ay sako tahay oo ay bixiyaan maxamed cali cabdulaahi oo abaanduulaha ururka sagaal afartanaad ee ciidamada militariga soomaaliya qaybtiisa magaalada baardheere ayaa toddobaadkan v o e da la hadlay maantii oo madidkaayo al-shabaab ee dagaal baa horay anaga dee aan iri karnay oo waxaa weeye meelo waxaa jira ilaa lixdan kilomitr konton kilomitr eri baar laga markii la yihahdo kilomitr ahaan oo ay ku dhumareystaan howlgalo socday oo ayaga looga dacsanay lagu dacsanay sugay howlkan hadda dhacay waxaa jirtay meel kalis u ahayd konton kilomitr u jirta degmada baare oo magaceeda layidhaha reedad meeshaas oo ay xoolo ku ururinayeen ay ka qaadayeen shacabka soomaaliyeed ay ku dhibaataynayeen ayagoo markaa wax saka ay ku shiran ka qaadeen laakiin dowladda kaysan hayno hadka dariicnimo ay tahay waxay xoogahaas aan helnay kabacdi waxaa noo suurtagashay inaan si qoshaysan howlgal anaga howlgalno ilaahay wuxuu nagu gulay aan kaliska isagaa badanaayeen ayaga fadhiga waxaa xoolaha ay ku areerinayeen oo waxay ka dhibaataynahaan si fiican oo gacanta waxay uga wareegno qaar ilaa saddex boqol oo neefal iyo geed mutaqaanaa xada sheekh ayagana waan ka qabanay adigi ilahi keligii anaguna waxba dagama gaarn ayagana khasaara kayaa kasoo gaaray guud ahaanna waxay meesha ku hayeen aan ka hayno gacanteeda ciidanka ayay ka dhigan kaasi waxa uu ahaa maxamed cali cabdulaahi oo abaanduulaha ururka afartan iyo sagaalaad ee ciidamada militariga soomaaliya qaybtiisa magaalada baariiro toddobaadkan v o eda la hadlay guud ahaanna dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa tani kulanti dambe nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo nala socodsiinaya barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka